Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabatay kulan looga hadlayo horumarinta adeeg bixinta biyaha. Shirkaan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaal, mas'uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Baydhabo, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha fayadhowrka iyo nadaafadda, iyo xubno kale. Agaasimaha Waaxda Biyaha ee Wasaaradda Kheyraadka iyo Biyaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Liibaan Axmed Cabdulaahi ayaa ka warbixiyay ahmiyadda kulankan.
muhiimaddu eh, waxay ahayd dabcan eh, horta xaaladaha jira eh, deegaanada koonfur galbeed ka jira in update-kooda kolley si guud aan ugu kala qaadano oo aan shirkan de- dabcan isku xog wareysano isku dhaafsano wixii jira Eh, meelaha baahiyu ka jiraan meelaha u baahan deg deg wax looga qabto meeluhu caqabaduhu ay ka taagan yihiin waa uga mahad celinayaa eh, siciid iyo clusterka oo dabcan coordinationka iyo xiriirinta dabcan har iyo hameenba dee dab u taagan oo ka shaqeynaya howlahaas Een, isagoo shaqooyin kale oo u gaaro u gooniya u yaalaan inuu eh, arrintaas eh, xoogga saaraya mar walba uu qaylinayo oo idinkii idiin soo dirayo xogta iyo waxyaabihii laydinka baahan yahay qaarkiina isaga aad la xiriireysaan meelihii aad ka rabtaan inaad wax ka fulisaan oo ka baarkaysaan haddaan platformkan hadda aan iskugu imaanin oo bishii lagu kulmayo uusan jirinna dabcan wax hagaagaya male Eh, bini aadamku wuxuu ku wada shaqeeyaa waa inuu xogta iswadaarsado eh, meelihii wax laga qabanayo eh, aan ogaano resourceka yarka oo aan helayno intiina hadda halkan joogta aad haysaan iyo qaar kaloo hadda inaga maqana aysan noqonin wax inaga luma oo meel aanu ognahay oo baahidii markaas si rasmi uga jirto aynu ku bixino oo aan geyno waa ahmiyadda aynu ka leenahay platformkan inuu jiro inaynu xoojino oo qeyb badan oo idinkeena ka mid oo dabcan hadda uu gaabis kaga jiro inay xoogahaas ay la soo wadaagaan siciid ama annaga eh, wasaaradda biyaha iyo eh, wasaaradaha eh, kale oo wada shaqeynta la leedihiin oo ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka oo eh, iyaduna da- dabcan platformkan nala wadaagto oo nagala shaqeysa ahamiyadda markaan isku soo duubno tani ay kaga duwaneed maanta aan isugu nihi waxay tahay xilliyo roobaad baa lasoo galay eh, degmooyin badan eh, waxaa laga soo sheegaya kaysas badan oo eh, cudurradan biyaha ka dhasha horta balse uga hor- arrimahaas taagana jira aan ugaga hortagnaa oo wax uga qabanaa inagoo wada jira wasaaradda hadda biyaha iyo wasaaradda caafimaadku iyo kalaastarku inta goonidooda dhagaagaan oo eh, cida gaar maaragtay hay-ada gaar oo ay wax ka heli karayaan ama wax ku tuhmayaan oo tun weyn inta la xiriiraan wax waa ka raadin karna laakiin waxay ku qurux badaatay oo nala fiicnaatay markaan anagii siciid isla aragnay tiimkan clusterku inaanu idinkeeda la soo wadaagno wareedha waxaana u baahannahay saddexda degmaarmeena waxaan ka qabanno Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeegga biyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidii bulshada degmada ay u heli lahaayeen biyo sifaysan.